laakiin maanta anigoo dawladii maqlaaya waa markii ugu horeysay ee aan u wada yeedhnay hay-adaha ka shaqeeya ama maaragtay ku taxalluqa in ay badbaadiyaan aan idhaahda inay badbaadiyaan environmentka environmentka maanta ama deegaanka deegaankeenu maanta siduu yahay waynu wada ognahay waynu ka wada dharagsannahay waanaynu ka shaqaynaa runtii oo muddo badanba iminka hay-ado fara badan baa ka shaqaynaya oo maaragtay xoogga saaray haddana waxaad moodaa drug indution bay yidhaahdaane inaan aanaynu waxbaba reesinba markaad eegto devastationka jira iyo sida ay tahay maanta ama siduu yahay deegaanku iyo hawsha ay maaragtay intaa islaamay waa qabanaysaan haddaan ka wasaarad ahaan waxaan filaya wasiirkii hore oo aan ku ixtiraamayo maxamed musacawaalo inala jooga ka wasaarad ahaan wasaaradana de wasiirkanaa bilaabay maxamed musacawaala bilaabay wasiiradii kala dambeeyeyna qofba meel buu soo gaarsiiyey haddaba ka wasaarad ahaan markaanu isxasuusino mandateska wasaaraddu waxa weeye inay ilaaliso oo broses garayso maanta waxaynu haysanaa natural resource ama khayraadkeena dabeecigaaba inaynu inay inaynu ilaashano oo ilaalino ka wasaarad ahaan weeye marka maanta ka wasiir ahaan waxaan runtii aan isku dayaya bal sidii aan waxuga idin kala qaban lahaa haddii ay inteena ka shaqayso dhan ama stakeholderska ka wada shaqeeyo environmentka bal sidii aynu wada shaqayn lahayn iyo sidaynu u revive garayn lahayn ama de u noolayn lahayn waxqabadkeena waynu ognahay oo dee exploitationka runtii ku socda waa mid la yaab leh ha ugu sii daraato xaalufku ha ugu sii daraadee oo maalinba maalinta kasii dambaysa ay kasii darayso ha ku sii xigto iyadoo maanta meel walba la oodanayo ha ku sii xigto haddaynu eegno dhinacan maanta xataa magaalooyinka haddaynu eegno dee xagga weyska oo iyaguna sii kordhaaya ama qashinkoo sii kordhaaya ama wax ama liquid ha ahaado ama ha ahaado soil oo isaguna maanta sii kordhaaya ha ahaadee marka bal horta sidaynu uga wada qaban lahayn howlaha maanta waxbaynu iska weydiinaynaa ta kale waxa weeyaan waxaa jirta ma ogtahay weaknesses fara badan baad moodaa inay qudheeda ka muuqato oo weaknesseskaasi ay ay ka imaan karto coordinationka oo sidii la rabay isugu xidhnay waayo waxa weeyaan marka ay dadku isu yimaadaan ee meel isugu yimaadaan ee coordination meeting oo kale la isugu yimaado ama shirarka la isugu yimaado waxbaa la isdhaafsanaya ra'yi baa la isdhaafsanaya halkeen wax ka qiyin halkeen wax ka saxayn halkeynu gaadhin baa la isdhaafsanaya laakiin halkaa waxaad arkaysaa in coordinationku uu weak yahay marka informationkii dhammaa ee la isdhaafsan lahaa meesha ka maqan marka information gaab weyn ayaa runtii meesha jira marka bal taa sidaynu horta u adkayn lahayn information gaabka ma aynu u hagaajin lahayn ayaynu maanta iyada qudeyna bal inaynu iska nidhaahna ay tahay sanadkii hore waraaqaan ka helay ministry of planning iyo waraaq kalaan ka helay ministry of finance waxay inoo sheegaysaa waraaqdaasi labada warqadaasi waa isku mid waxay sheegayaan inaynu wasaaradeenna ay soo gashay lacag ah saddex iyo toban milyan marka la leeyahay saddex iyo toban milyan maaha wasaaradda waa organisationadii ku shaqaynaya saddex iyo toban milyan baa meesha inoogu qoran wasaarad walbaa wixii ku baxay ee internationalku ay ku bixiyeen meeshay ku qorantay waana la siisiinaya marka anaga tdin milyan ayaa nagu qoraa saddex iyo tobankaa milyan ee ay isticmaaleen international community iyo local ngosku ee environmentka galay taa qudheeda waxaynu doonaynaa haddii anigu habbibaadan noqday markii aan arkay dee saddex iyo toban milyan oo meesha ku yaala laakiin saddex iyo tobankii milyan dee tara imbaact intee legana isweydiiyey imbaact intee leeg ayay keentay lacagta intaa leege environmentka la geliyay baan isiri marka kolley wasiirka maaliyaddoona arbacadii annagu aanu lahaynaanu xagga barjadka kala fadhiisana wuxuu yidhi bal lacagtaa admishanko lacag baad soo qoratay adigan barjadkaagii saddexla soo saddexlaabay bal xaggana saddex iyo toban milyan ba idinku qoran bal lacagtaasi xaggay bartay marka waxaan kolley lacagtaasi kumay bixin meel ciyaara wuxuunbay ku baxday laakiin dee kolley impact waana laka doonaya oo dee waxay lacagtaasi keentay waa waa in impact laga helo marka taa qudheeda bal waxbaynu iska weydiin doonaa impactka ay lacagtaasi ay maaragtay inoo tartay ministeriga waxaweyaan had iyo jaraale waaan de mar kastaba idin xasuusinaya inaynu inagu dawni wada saaranahay haddaynu dawnidaa wada saaranahayna oo aanu anagu ka ordina karaynayno wasaaradii hay-adihii ka shaqaynaya environmentka oo dhan waxaa xusud mudan in ministerigu aanu had iyo jaraale helin the right report iyo reportingoo keliya maha iyo brograamada sanadkii marka aada dejisaan you have a plan soo maaha bilaankaa aada leedihiin waxa weeyaan waxa weya sanadle weeyaan waxaa laga yaabaa inaad saddex sanadood bilaankiinu yahay ama shan sanadood organisation kastaaba ama uu cid kastaba yahay marka bal inaanu idinla sheer garayno waayo idinka qudhiinu markaad dhigayseen waa ka fakarteen waa prioritize garayseen a b c d baa loo baahanya baa tidhaahdeen laakiin waxaanu u baahannahay anaga qudhayadu programkiini inaanu hay-ad kastaba hayno oo waxa ay qabanayso aanu ogaano fordasia inaanu ogaano two thousand tenka maxay qabanaysaa fourteenka maxay qabanaysaa si aanay duplicate ugu dhicin oo maaragtay overlappingna ugu dhicin oo wasaarad wax I mean hay-ad wax wada hay-adda kalena the same way iyadoo ka shaqaysa aanay wixii wadan marka horta taa programkiina inay noo soo gudbisaan aad baan u rabnaa takana waxa weeye reportingkii haddaad lix biloodle noo soo gudbisaan iyo haddii sanadle noo soo gudbisaan inta badan lixda bilood baa la qaatay oo lixdii bilood wixii la qabtay waad waad ogaan karaysaa every six months haddaad reportingka aad soo celisaan aad tirahdaan this is the report of every six months we will appreciate taasna oo noo soo dirtaan aad tirahdaan wixdii bilood waxaasaanu qabnay because bilaankii baanu haynaa iyo eryooyinkii laga shaqaynayay dhulkii laga shaqaynayeyba waanu haynaa kalna waxa weeyaan attendanska attendanska meetingskeena attendanska meetingskeena waa week anigi horena idinku sheegay taa waxaynu ku kabargarayn karaynaa inaynu waa laba biloodle waxa maanta aynu runtii isu imanayna anigu waa kii ugu horeeyey waanan arkayaa oo aan glad inay dad fara badan kasoo qayb galeen kuwa kalena waxaan filayaa insha allah inay saa kusii socon doonto laba biloodlahaasi waxaynu xooga saaraynaa in laysu yimaado labadaa bilood wax badan baa dhaca laba bilood markaas aynu qabsano so much baa ayaa hadiyo jaraala dhaca labadaa bilood markaa inaynu isu nimaadno as coordinate organizations iyo wasaaraddii dabeetana wax isla ogaano oo haddii ha la yidhaahdo war isdhaafsano oo maxaa dhacay maxaa jira maxaa aynu had iyo jeer ka wada hadalno had iyo jeer ale waxa aynu u baahannahay in meetingskan oo kale laba qof ay ay idinku qoran yihin hay-ad kastabaa laba qof ugu qoran yihin hay-adaasi qofka ugu qorana primarygii dee warkii oo dhan buu la socdaa markuu meeshuu ku noqdo warkii buu geynaya kale meetingsk markaa kaga hadlaya qofka labaadna baaka buu noqonaya oo hadduu maalintaa qofkaasi maqan yahay qofkii kalena baaka buu maqan markaa waxaan jecelnahay inaad noo soo gudbisaan oo maanta noo soo gudbisaan labada qof ee imanaya hadiyo jeer aanaan isleenahay qofkaasina waa primary waa qofka ugu horeeya qofka labaadna waa qofkaasi waa baaka si aynu u ogaanayno hadhowto ula socono waayo waa laysbaranaya inaga xudhayadu de haddii maalinba qof lasoo diro oo maalin walba qof yimaado qof cusub yimaado halkii haddana maaragtay layskala qabsan kari maayo marka waxaynu u baahannahay taana inaynu xoojino waxaan aan ku soo gabagabaynayaa asan waxa weeyaan wasaaraddii anigii idiin sheegay waxaan idin in wasaaraddii aynu rifaas garayno ama dib wax badan uga bedelo ayaynu u baahannahay waxa aynu isleenahay wasaaradda horta ka bedelo kow waxa weeye wasaaradii horta waxaa loo dhisay aqal baa loo dhisay aqalkaasina dowladda somalilan baa maalgelisay waxaanu ku yaalaa waad aragteen nersariga agteeda amba beerta xorriyadda agteeda ku yaala xafiis ahaan wuu dhammaaday masaajid aan imika ka codsanay wasaaradda maaliyadda inay noogu darto waayo dee dadka istaafkii ma qaban karaan mar walba salaad kasta dibadii uma bixi karaan specifically salaada duhurka dee masaajidna loo ku daro masaajidkii baa imika isaga qudhiisa dhagaxii la dhigay oo socda second waxaanu dalbanay isna gidaarka gidaarkaa hore in gidaarkaana naloo hagaajiyo oo la simo gidaarkaasi u qalloocay oo markii hore ay ahayd gidaarkaasi sandaqadbaa ku dhex taalmala waa aragteen sandaqadaa ku dhex taalay waxaa lahayd municibaalitiga municibaalitigu dhulka dad bay ka iibsadeen mar hore malaa ka iibsadeen dabeetana adigu kule wasaarad ahaan waanu ka hawlgallay madaxweyne imika noo soo amray in maaragtay ay iyagoo wallahi aada ugu mahadsan qolada municibaalitigu specifically meeyarku inuu maaragtay nool ku soo celiyo oo gacantayda ay dib soo gasho tiina insha allah biidmillahi kariim iminka sida ugu dhaqsaha badne ayaa nool ku soo wareejinaya